gaab cabdulaahi cali ciid oo ka mida isimada puntland ayaa si adag uga hadlay falalka kufsi iyo dilka isugu jira ee ka dhacay deegaanada puntland garaadka ayaa ka codsaday laamaha amniga dowladda iyo waxgaradka puntland in wax laga qabto kufsiyada foosha xun ee ka socda puntland isagoo sheegay in laga hortago si aysan usii faafin oo dhibaatadu aysan dad badan u gaarin waxaan idaacadaha ka maqlayo oo cid ka hadlaysana aanan arag waxaan horay u jiri jirin oo dhaqan soomaaliyeed iyo mid islaam midna ahayn weeye
waagar
gabadh lex jirtay oo shan nin fuulaysa oo la dilayo oo wadaalkacayo oo wada sabreeb oo lixiisu dinjir iis qabaa kufsanaya lix jir oo shan nin kufsanayso shan jir iyo lafil oo la dilayo gabadh uurle oo sideed bilood oo ninku ku hormaalmeed garow dhexdeeda guriga loogu dhacay afka inta la qabtay qaarka dambe la qabsaday la kufsaday oo la dilay inkastoo aan ku faraxsanahay nimankii sidaa yeelay waa la qabtay la yidhi haddana waa leeyahay waxaasi meel ay ka socoto anuga hadda hataamayo maaha ee dalkooda waagar
waxaana aada ula yaabay dadka wadanka jooga hadda hudheelkana aan fadhiyo ilaa dhowyo sideetan nin baa galabtii barxadii ku soo fadhiisata afar nin waa yeelka ah inta kale waa dhalinyaro dumar iyo waxaa waxaa teleefoonkooda mashquul lagu yahay waxaa mashquul lagu yahay facebook iyo wixigii waxaa mashquul lagu yahay ciyaartooyda kooda ku ciyaaraya joogantuu iyo kuwa ingiriis ku ciyaaraya oo nin loo yaqaan oo laga sheekaynaya waxaan leeyahay anigoo afka isimada ku hadlaya arrintaasi wax aada iyo aada looga naxo weeye uusamareed ilaa halkaa aynu joogno hawsha ka socoto oo gabdhaha yararka oo lix jirka ah oo toddoba jirka ah oo shan jirka ah oo la fuulayo oo la dilayo iyo gabdhaha uur kale waan leeyahay arrintaa iyadaa si fiican ha looga hadlo si fiicanna wax looga qabto nabadgelyadana wax laga qabto arrintaa iyada ahay kayf maa yumkin waa inaanay dib dambe waa inaan loo maqlin loona arkin waxa waxaa samaynayana cidda ka dambaysa cid uunbaa waxaa ka dambaysa oo meel uunbaa waxaa laga maleegayaa bal meesha waxaa laga maleegayana dad baa layahaye dawlad iyo shacbiba inta la iskaashado waxaa in gurtooda lasoo xaaro dib dambena aan loo maqlin baan ayaan codsanaya
inta badan arrimahan waa ay soo noqnoqonayeen ayaamihii u dambeeyey wax muuqdo oo laga qabtayna ma muuqato maxaa sababaya baa is leedahay in arrintan si dhaba wax looga qaban waayo waa dayac dadkeena dhexdiisa jira oo dhalinyarada weliba raggaa dhexdhexaadka ah u badan waa oo dawladda u badan weeye dayacaas dadka nabadgelyadiisa iyo noociyadda balbaawo noociyadda bal waxaa hadda wiga dhali adiga sawirkaa iyo caqligaa jira bal bal dhali bal adiga gabad lix jirtay lix nin inay fuusho gabadh uurle oo sideed bilooda iyada ilmahooda inta looga soo dhaco derbiga duhur maalmeed in afka la qabto la fulo oo la dilo oo waxaynu naqaanoba
waaya marka halka da- dayacaas waa in dawo loo helaayo laga shaqeeyaa baan leenahay marka haddii dambiilihii fan falkan loo qabto aan sharciga la marin waxbana aan laga qaban sidee bay ku joogsanaysaa arrintanu
waa in sharciga la mariyaa kayf maa yumkin waa in sharciga la mariyaa oo waxa ay mudan yihiin la raacsiiyaa ilaa wa ilaa dilib iyo kufsi caruur iyo uurley uur leh oo murwo ah ma hadal baa waxa ah togaasaa la tegayaa ba telefoona iyo madmadan baa meelaha laga hadayaa togaasaa markii ceeb la sameeyo togaasaa dhufaysu ah waayo togi miyaanu ka mid ahayn dalka waxaana meeshay ku jiraan waa in lasoo saara awoodda waa la heli karaa oo waa in lagu dadaalaa oo laysu xilqaadaa oo dhalinyarada badan oo xaragoonaysa arrintaa iyaguna ay xil iska saaraan iyo dawladiga
waxaan leeyahay dhibaatada inay sii socoto odayaasha laftigooda baa qeyb ka ah oo markii dambiilihii la xukumo iyagiibaa waxay dhahayaan arrimihii aanu si hoose iyo si maaragtay xaal iyo reer aan ku dhammayno haddii taas aan laga gudbin ma kula tahay inay joogsanayaan waxyaabahan waa ku sitay odayaashaas anigu garanba maayo inaa gadmayna waaba
sameeyeen waa in shaqadan dawladda iyo maxkamadda shaqadooda qabsadaan ciidamada nabadgelyo waxa laga qabsadaan leeyahay halsharbaano waxa laga qabta arrintaasi iyay halka ay joogto dhaafin baan soo jeedinaya halka ay joogto afki odayaasha anigu ku hadlaya aad sheegaysid halka ay joogto iyay dhaafin garaa cabdulaahi alciid oo isagoo ku sugan garowga ii warramayey ayuu kaasi ahaa asaabkii dunida iyo anigu dumarkanaka warshadii aadkiigiyo udubkii noloshanaka hayashee inan raago erkiyo waxaan ahay dawo eed baan ka tabaqnaya